sida xogta ay sheegayso madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xiriir toos ah la sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya isagoo kala hadlay culeyska ka soo wajahay qalbidhagax uu ku wareejiyey dowladda etoobiya madaxweynaha oo muddo ku dhow laba saac sida xogta ay sheegayso la hadlayay ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa waxa uu si adag kagala hadlay arrinta ku saabsan qalbidhagaxa iyo suurtagalnimada in dib loogu soo celiyo muqdisho hase ahaatee ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa lagu waramayaa in qodobo adag uu hordhigay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo farmaajo la sheegayo inta badan qodobadaasi inuu aqbalay qodobada farmaajo la hordhigay waxaa ka mid ah sida xogtaha ay tibaaxayso in ciidamada etoobiya ay gacanta ku hayaan qalbidhaga lana keeno muqdisho inta xaalka laga qaboojinayo kadibna loo wareejin doono xarunta ugu weyn ciidamada etoobiya oo ku taalla magaalada baydhabo sidoo kale qodobada kale ee xasaasiga ah waxaa ka mid ah uu aqbalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in qalbidhagax marka xaaladda ay qabowdo dib loogu celiyo etoobiya iyadoo arrinta ay noqonayso mid qarsoodi ah isku soo wada duub dowladda ayaa dadaal badan ku bixinaysa qaabkii loo qancin lahaa shacabka soomaaliyeed oo aad kaga dhiidiyey kiiska ku saabsan qalbidhagax oo gacanta loo geliyey dowladda etoobiya
si aad nagu xidhnaato fadlan ha ilaawin inaad taabato butonka subscribe